wallaahi waxay runtii nagu ahayd sababtiina wax aad oola yaabno waayo in muddo ah waxaan dhisaynay dagaal baa waxaynu ugu jirnay horta dadka in laga daaya faquuqa iyagana waxay oran jireen faquuq ma jiro oo waa randomliga waxaan u dhacaan laakiin waxaa ninkadeeda ku talagala ma aha taasoo ay tahayna isku soo dhawaansho badan baa abuurmay labadii sano ee saddexda sano ugu dambeysay taasoo sababtay in aanu khasarnay xataa aan ku boosgareennay in haddaysan taa jirin in shaqaalahooda xataa ay reflection si ay soomaalida ay deegaanka minnesota ka mid yihiin ilaa inay ka dhex muuqdaan shaqaalo soomaalida haargalayaan waxay khasabsitaa ilaabadan ay u furaan lagada soomaalida ahayd ilaa saddex qof bay hadda marayeen waxay kaloo abuurtay in xiriir dhiib ah aan abuurno ah in dadka liistaha isaga haystaan laga saaraba oo dadka ay leeyihin dad isku mid magacaada qofkaba soomaali ahaan minnesota asigteeda dhowrta dadka aad baa loogu dhiba runtii taasoo muddo aan ka qaylinay marka isku soo dhawaanshihii baad umalaysaa tan dhaawac inay ku tahay aad bay noo dhibtay marka ma jiraan dad arintaasi ay si gaara u taabatay intii la sameynayay ilan ma ahayn hawsha mid mar iyo laba dhacday marar kala duwan ay dhacday ma hesheen dadkii dhibanayaasha u ahaa oo falkaas u taabtay wallaahi maantum bay arrinta cusubtoo idaacadda aan ka maqlay laakiin inta badan sida hadda meesha ku cad waxay caddeeyeen dadkii dhibanayaasha ahaa ee laftigoodba xal raadinayay xalka ugu yimid yaa lagu khasbay haddana in liistahooda loo gudbiyo liistaha weynaa magaca dadka magacyadooda la raadinayo ay ku jiraan halaga baaro marka ma aha dadkan dadkii baxayo o dhan maaha dadka waxaa rabnaa laftooda shooga ay iska saaraan ma aha dadkii eebood ka baxayo soomaalida dhan in la yiri liistahooda ha la gudbiyo ha loo gudbiyo magaca ha laga raadsan ma aha waa dadkii laftigood in badan la qabsan jiray kadibna xal ahaan u soo raadsaday yaali haddana liistaha nooca ha loo sii raadiyo ha lagu daro manaa halaga dhawaxbaaro haloo raadsiyo laakiin waxaa runtii farxad ah oo rabno dadka inaan ugu bishaarayno xiriirkii dhismay saddexda sano lasoo dhaafay waxay dhashay in mas-uuliyiintii la amray ay publicly arrinta ka dhigeen ay dhaheen waxaan qaadan karna maaha saasaa dhacday soomaalida ila faquuqana ma ogolin oo dad kale laga faquuqa laakiin faquuqaana la yidhi taas kamay dhacdeen hadduusan xiriir jiri lahayn ninka odhanaya waa nin mas-uul ah
xaashi marka sargaalkan ay soo xiganayso jariidada new york times ee warbixintan soo gudbiyay wax aqoona bulshadu ma u lahayd ninka la yidhaahdo anjo ma sargaalkan sare weliba qaybdan mas-uul ka ahaa waa nin runtii xiriir fiican bulshada lalahaa weliba ay taabatay soomaalida xiriirkii la samaystay iyo cabashooyinkii ugu tegi jireen dadka marka lagu dhibay eeboorada nin arkay dadkan inay yihiin dad inisante ah runtii low obeyn citizens oo wadankan aan ka duwaneyn wadankooda uga duwaneyn wax dhimi inay u geystaan iska daaya difaaciisa u taagan inay yihiin ninka daqashada noocaasa ku qaaday inuu u adkeysan waaye waxay madaxdiisi sare ku yidhaahdeen oo xanuunkiisii uula qaybsaday bulshada iyo caalamka taasna waxaan u arkaa inay si sharaf leh oo leadership leh uu muujiyey runtii dro ninka dadka yaqaanana nin andrew dadka yaqaanana waxay runtii ay ku tuhmayaan nin aan ka rajaynayna intaa inka badanba waanu ku mahadsanaan leenahay runtii inuu fashilay dhibka noocaana inuu laftiis xanuun ku noolaay ahayd in dadkii inisanta u jeedo la odhanayo ugu yimid xal asagana u arkay xal inuu u raadin karo in haddana lagu amro la yidhahdo magacooda gudbi meel kale usii gudbi marka waxaan leenahay waa nin genuinely ay uga timid oo runtii mas-uul ah oo runtii garasho leh la safteeda dadkan soomaalida ah ee wanaagga jecel oo wanaagsan oo statka minnesota wanaag beeri ka mid ah taasna waa wax kulli hadda hay-adaha xuquuqda bini aadamku dooda jari ahaan ay ku maqan yihiin maxaa ku dhahaa liidoostayaal siyaasiyiinta gobolkeena khaasatan congress makiidisla maanta waraaq buu u qoray ninka ah homeland securityga u ah secretariga ama wasiirka u ah marka waxay ila tahay insha allah kulli maalmaha soo soo socdana wax badan baa departmentiga la yidhahdo officeka la yidhaahdo oo kamid ah xafiiska homeland security la dhaho office of civil rights civil liberties ayaga xataa complaint bay qoreen isla maanta marka dagaalkan waxaan rajeynayaa insha allah inuu noqon doono mid guul u noqon doono dhib badan oo hore u dhicisiray oo dib usoo noqon doono insha allah